أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo mu-asasada alkataib ayaa baahisay qaybta labaad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariiste weeraro qorshaysan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose askarta dowladda federaalka xabashida itoobiya ayaa lagu eedeeyey inay xasuuq ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka amxaar ah ee waqooyiga dalka itoobiya xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa kasoo horjeestay qorshaha maraykanka uu ku doonayo in muslimiinta khasda laga barakicinayo lasoo dejiyo waqooyiga soomaaliya maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakool ayaa tartan qur-aan akhris ah u qabtay ardayda madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmadaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan mu-asasada alkataib ayaa baahisay qaybta labaad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariiste mu-asasada alkataib ayaa baahisay qaybta labaad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariiste waxaana qaybtan kasoo muuqanaya culimo kala duwan oo kalimaad ka jeedanaya xafladda xiritaanka mucaskarka sheekh bashiir insha allah kalimaadka filimka oo faahfaahsan waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka faafreebka wararka ah ee caawa insha allah weeraro qorshaysan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya geesyada tawxiidka ee ka howlgala wilaayada baay waxay maanta howlgal qaraxa ka fuliyeen magaalada baydhabo mujaahidiinta ayaa howlgalkaani qaraxa si gaar ah uga fuliyey garoonka magaalada baydhabo waxayna la beegsadeen ciidamo etoobiyaan ah oo ilaalinayay garoonkaasi waxaana jira khasaare cadowga gaaray dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay qaybo ka mid ah deegaanada wilaayadaasi ka fuliyeen howlgallo kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah oo lala beegsaday askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta howlgalka hore waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee raboorka degmada baraawe waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolanyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka cadow dibile ee hoostaga degmada afgooye qaraxa ayaa haleelay mid ka mid ah gaadiidkii kolonyada isla goobta ayuuna ku basbeelay waxaana bakhtiya dhaawac ku noqday askartii la socotay gaariga la qarxiyey sidoo kale shabeellada hoose howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay hal askari oo murtad ah shan kalena waa ay ku dhaawacmeen howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose waxay imaanayaan xilli labadii maalin ee lasoo dhaafay dagaallo culus ay ka dhaceen duleedka degmada bulo burte ee bariga wilaayadii hiiraan waxaana dagaalladaas allah filligii dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan sagaashan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah aad baad umahadsantahay yaasir askarta dowladda federaalka xabashida itoobiya ayaa lagu eedeeyey inay xasuuq ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka amxaar ah ee waqooyiga dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya ugu yaraan afar qof oo shacab itoobiyaan ah ayaa la sheegay in la dilay kadib weerar ka dhacay deegaano hoostaga waqooyiga shaawa ee gobolka amxaarada ee dalka itoobiya siday ilo xog ogaala u xaqiijiyeen warbaahinta dalkaasi weerarkan oo sida la sheegay lagu beegsaday guri ay deganaayeen dad shacab ah oo ku yaala deegaan lagu magacaabo zembo ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidanka xabashida itoobiya wakaaladaha ku hadla luuqadda amxaariga ayaa lagu sheegay in duqeyntan lagu dilay dad rayid ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur waxaa sidoo kale muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshada ay muujinayeen guri dhoobo ka samaysan oo burburay halkaas oo ay isugu tageen dadka deegaanka warbixin ay bishii nofembar labada kun afar labaatan soo saareen ururka amxaarada ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in wax ka badan boqol weerar oo loo adeegsaday diyaarado aan duuliya lahayn laga fuliyey gobolka amxaarada tan iyo markii dowladda etoobiya ay bilowday howlgallada militari ee ka dhanka ah kooxaha fallaagada amxaarada bishii agoosto labada kun saddex iyo labaatan weeraradan ayaa warbixinta lagu sheegay in ay sababeen dhimashada in ka badan kun iyo laba boqoloo qof oo rayid ah iyadoo ay suurtagal tahay in tirada dhabta ah ay kasii badan karto sababo la xidhiira xayiraadda isgaarsiinta ee gobolka ka jirta tan iyo sanadkii hore mahadsanid caliyare xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa kasoo horjeestay qorshaha maraykanka uu ku doonayo in muslimiinta khaza laga barakicinayo lasoo dejiyo waqooyiga dalka soomaaliya abu xasan ayaa warbixinta warkaasi inoosi ambaqaadaya cabdikariim sheekh cumar furre oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee somalilan ayaa si adiga uga hor yimid qorshaha uu gaal donald trump ku rabo inuu ku barakiciyo muslimiinta reer khaza una kaashada maamulada ridada ah ee ka jira gobolada waqooyi ee soomaaliya xildhibaan furre oo sheegay inuu ku hadlayay afka golaha dawaaqiidda guurtida somalilan ayaa ku baaqay inaan la ogolaanin garabna lagu siinin donald trump hindisaha uu ku rabo inuu ku barakiciyo muslimiinta reer falastiin isagoona xukuumadda cirana uga digay arrinkaas islamarkaana ugu baaqay inay ka jawaabto sidoo kale furre waxa uu ishaaca ka qaaday in aanu jiri doonin shakhsiyaad ka tirsan maamulka somalilan darajada uu doono ha heestee oo donald trump ku raaci kara barakicinta dadka reer khaza ee dhagraha loo maleegayo barnaamijkaasina uuna noqon doonin mid dhinacooda suurtagal ka noqon kara xildhibaankani waxaa kale oo uu ka dhawaajiyay in mashruucan lagu barakicinayo muslimiinta reer falastiin aanay marnabo yeeli doonin xitaa haddii dalalka maraykanka yuhuudda ama dalal kaleba ay yidhaahdaan dal madax bannaan ayaynu u aqoonsan doonaa somalilan waxaana uu bulshada ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan rabitaankan guracan ee magaxumada u soo jeedaya bulshada ku dhaqan waqooyi galbeed ee soomaaliya waa ka lagu hamiyey maanta in dhulkeenna la yidhahdo dad muslimiina oo dhib lagu hayaa loosoo loo soo raraya ama intii lasoo barakiciyo mar laba arrinkaa waxa weye halaga hadlo anuu afkii guurtidaan ku hadlaya xukuumaddana waxaan uga digayaa jamhuuriyadda somalilan ee cusub inkastoonan ka filayn waxaasoo kale waa in laga jawaabo waxa weeye shacabka reer somalilan ee lagu qiyaasay lix milyan tiro ahaan dhammaan wada muslimiin baynu naxnu min almuslimiin xukuumadda ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo hal qof oo ummadda muslimiinta ee halkaa degan ee la doonaya in la barakiciyo hal qofoo ku raaci kara marraba ma ogolin anuu afkii golaha guurtida ku hadlaya marraba kama ogolaan karno mashruuca haddii loola yimaado oo ama maraykan ha yidhahdo aqoonsi baa ku siinaya ama cid kaleba ha tidhahdee ama yuhuudda ha tidhahdee iyagaa iminka yidhi innaga dhexdeenna maa laakiin waan ka digayaa marraba arrinka noocaas ummadda falastiinna wax xaq bay inagu leeyihiin ah inaan difaacno innagoo somalilan joogna oon dhaqaale ku difaacno ducaa ku difaacno awood iyo hub iyo wax walba ku difaacno laakiin mar raba in gaal lugta loo qabto arrintan jawaab deg deg ah laga bixiyo iyagaa iminka warkan haatufka ee shaydaanka ayna soo dhex dhigay laakiin maxaa inagu waajiba waa inaan tusno iimaankeenna iyo taqwadeenna oynu ilaahay kaga cabsanno arrimaha qaarkood inaan laynagu tagin gaaladu waa nijaas inama almushrikuuna najs waa cadow furre waxaa kale oo bulshada soomaaliyeed oo ugu baaqay in ay ka feejignaadaan oo marnaba aysan wax saameyn ah ku yeelan hadallada hadaaqa ah ee ka soo yeeray gaal donald trump ninkan gaalka ah ee lunsan waayo waa nas waa kristan kristankuna wala daaliina wey walan tardaa canka alyahuud wala nasaara xataa tatabica millatahum waxaan ku baaqayaa gaalkaa kibreya iska hadlay warkiisu wax alla wuxuu saameyn ku keeni karaa ma jirto ummadaha muslimiinta ee khalkhalka hadallada noocaasi ka soo baxaya afka waxa weye reer xisbu shaydaan horta inayna saameyn wuxuu carabaabay xildhibaankan ka tirsan golaha dawaaqiidda somalilan in qabyaaladda iyo nacabsiyaha la dhex dhigay ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed ay ka mid noqotay asbaabaha uu gaal donald trump ugu dhiiraday in dalka soomaaliyeed uu ka dalbado inay gacan ku siiyaan barakicinta walaalahooda muslimiinta ee reer falastiin innaga dhexdeennaa nacab isu naqaan maanta oo qabyaalad qowran oo qarmoona weliba soomaalida aad bay u dishootay oo nasiib darro wey waxa weeye gaalku markuu dadkan arkay ayuu suu doonay samaynaya war naxnu min almuslimiin in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdaamakum hoos baynu u soconnaa gaalku markuu arkay dhibaatooyinka muslimiinta dhexdooda ka taagan ayuu wuxuu doono samaynaya qooqaya waxaan leeyahay khaasatan soomaalida intaaf soomaaliya ku hadasha anuu maanta la hadlaya waa nasiib daro hubka laysku guranayo qabyaalada qarmoonka dad qoomiyad wada dhalatay wey soomaali shantaa soomaaliyeed maanta waxa weye maxaa kura lakala qaybiyey ilaa iyo hadda wax jawaaba kama soo bixin dhanka xukuumadda dabadhilifka ah ee uu hogaamiyey cabdiraxmaan ciro oo ku aadan dalabka donald trump ilaa iyo hadda wax jawaaba kama soo bixin dhanka xukuumadda dabadhilifka ah ee uu hogaamiyey cabdiraxmaan ciro oo ku aadan dalabka donald trump balse maamulka ay shahaadoladirirka ah ee puntland ayaa isaga aqbalay kuna dhiiraday inuu soo dhoweeyo ajandayaasha madaxweynaha maraykanka ee barakicinta muslimiinta reer falastiin isbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii donald trump uu soo jeediyey hindise lagu barakicinaya muslimiinta reer khaza islamarkaana xukuumadda washington ay go'aansatay inay dadkaasi si xooga ku rarto islamarkaana ay dejiso dalka morocco iyo waqooyiga soomaaliyeed gaar ahaana deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada riddada ah ee puntland iyo somalilan aad baad u mahadsan tahay abu xasaan ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow ee wilaayada bakool ayaa tartan qur-aan akhris ah u qabtay ardayda madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmadaasi إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور waa munaasabad heerkeedu sarreeyey islamarkaana lagu tartansiinayay ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada tiyeglow kaas oo muddo toddobaad ku dhow ka socday masjidka jaamaca ee abubakaru sidiiq ardayda ayaa ku tartamayay shan iyo tobanka jus tobanka jus iyo shanta jus ee qur-aanka kariimka waxaana munaasabada kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiinta maktabka dacwada iyo midka jamciyadda qur-aanka kariimka ee wilaayada waxgarad waalidiin iyo boqolaal kale oo qeybaha dadweynaha ah qaar ka mid ah culimadii iyo waxgaradkii munaasabada kasoo qaybgalay ayaa kalimaadkan madasha ka jeediyey walaalayaal dadka muslimiinta ee guud ahaan mayba waajibsho aha ini kitaabsho ilaaliyan difaacadan enjihaadan endhamadan naftiyo iyo nafiisto kabiyan walwalba oo qaali ah ini kitaabka alle ku qaalisinyo ogaadan ini maarnay haddiiba kitaabka alle nololiyo ka dabaqan ini walwalba maaragtay ilaahay adduunyadiyo aakhiradiyo ini enhagaagaso oo liiban adduunyadii aakhirada ee fidaarayni siyaw aaminan iska kaaladan dadka muslimiinta ee kheyrka badan leh kitaabka alle ini la koryeela insuran mujaahidiinta ee gayaadidii onka korayta iyo meelo onka hoosayta una hata la noolna badhinteendhahayto inuuna garab surugnan yaa waajibniya walaalyaal إلهي مالي سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قرآن كون كان مدد كهنونيي تي أو مركا توسنان تبضنايت وددن توسنان كبضن بدد كهنونية قرآن إلهي سبحانه وتعالى تلمامي مركا كتاب كاسو كتاب كلا بردها يو لك ترتمها يو حد مركا لنفدي يو مناسبتيس وين يوجي لنفدي مركا فضلك قرآن كسليمي كمدها رسول صلى الله عليه وسلم ويباري فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه قرآن كفضل سليه على سائر الكلام كفضل بدنيه ميل توئية كفضل الله على خلقه walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala kalaam shay walku fadl badan mala ragaaw tan haddaba culimmadaan iinku sheekoytiyo kulankuun haddu kulansagnaan rasuulkan calayhi salaatu wasalaam meen iinku sheekoyey dad kulumaaw ma jaraan guri ilaahay guryaalshay kumadha oo ilaahay kitaabshay akrihayaan inniis darsiyaayaan ilaa hoo jaraanba sakiiniya kadagaasare rasuulka calayhi salaatu wasalaam xasalooshiha kadagaas raxmada ilaahay ha daboolas malaa'igda ha xeeraraas ilaahayna subxaanahu wa tacaala way baa husey ka husey fii man cindahu malaa'igdus orodiis aadan yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana ka husee walaalayaal wayba dardaarmaane ardayta ini dadaalka dadaalka daraan waalidiinta dadaalkii hadda dadaaleen inay dadaalka sii daraan macallimiinta dadaalkii hadda ku muuqday inay dadaalka ka daraan ugu dambeyn waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey guud ahaan ardaydii kaalimaha sare ka gashay tartanka waxaana xusid mudan in si gaar ah loo abaalmariyey hal madraso oo ardaydeedu galeen inta badan kaalimaha ugu sarreeya guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu